waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba waa galab talaadaha bisha juun ay tahay afar sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamaac wararka maantana waxaa ka mid a dad aan muwaadiniin australiyaan ahayn ayaa dhowaan loo oggolaanayaa inay ka qayb galaan ama xubin ka noqdaan ciidanka qalabka sida ee dalkan austreeliya mucaaradka federaalkana waxa uu ka dalbanayaa andrew jiles inuu keeno cidda kula talisay inuu been ka sheego arrimi la xiriira dadka qaxootiga ee xeryaha laga soo daayey ciidanka qalabka sida ee dalkan austreeliya ayaa dhowaan loo oggolaanayaa inay qortaan dad aan muwaadiniin australiyaan ahayn tan ayaa qayb ka ah ayaa la yidhi qorshe istaraatiijiyada difaaca qaranka ee dowladda dalkan austraeliya si loo badiyo ama dad dheeraada loogu qoro ciidanka qalabka sida dadka aan muwaadiniinta ahayn ee doonaya inay codsadaan inay ka qayb noqdaan ciidanka qalabka sida waa in ay ugu yaraan hal sano dalkan austraeliya ku noolaayeen sidoo kale waxaa shuruudaha ka mida inaysan weligood qayb ka noqon militari dal kale oo shisheeya sidoo kalena ay awood u leeyihiin inay dalban karaan muwaadinimada dalkan austraeliya markii shuruudaha kale ay buuxiyaan markii ay ciidanka ka mid yihiin sagaashan maalmoodna dadkaas ayaa la filayaa inay dalbadaan dhalashada dalka austraeliya muwaadiniinta xaqa u leh ee u dhashay dalka new zealand ayaa dalban karaa ama ku biiri kara ciidanka laga bilaabo bisha luuliya ee hadda soo socota halka dadka kale ee deganaanshaha dalkan austraeliya haysta ee ka yimid dalalka kale ay codsan karaan inay ku biiraan ciidanka bisha janaayo labada kun iyo labaataniyo shanta afhayeenka mucaaradka u qaabilsan arrimaha dibadda simon birmingham ayaa sheegay in qorshaha dowladdu ay ugu oggolaanayso dadaan muwaadiniin ahayn inay ku biiraan ciidanka qalabka sida ay muujinayso inay ku guuldaraysteen in ay dad kale qoraan mucaaradka ayaa ugu baaqaya wasiirka socdaalka andrew jiles inuu keeno cidda kula talisay hadalkii ahaa in dadka qaxootiga ee xeryaha laga sii daayay lagu ilaalinayo diyaaradaha daroniska loo yaqaano maser jiles ayaa qirtay inuu qalad sameeyey markii uu sheegay in daronis loo isticmaalo si loo ilaaliyo dadkaasi xeryaha laga sii daayey dowladda new south welesna waxa ay sii daysay shuruuc cusub oo la xiriirta dadka goobaha shaqada ku dhinta shil awgiis taasoo saameynaysa ayaa la yidhi ganacsatada iyo shakhsiyaadka mas-uulka ka noqda in qof u shaqaynaya uu markaasi geeriyoodo dadkaas iyo ganacsatadaas ayaa wejihi doona ayaa la yidhi ciqaabta ugu daran dalka oo dhan sharcigan oo maanta baarlamaanka la hor keenay ayaa dhigaya in qofkii arrintaasi lagu helo oo shakhsiya uu wajahayo labaatan iyo shan sano oo xabsiya haddii goobta shaqada markaasi qof uu ku geeriyoodo halka shirkaduhu ay wajahayaan ilaa labaatan milyan oo doolar oo ganaaxa wararka bariga dhexana maraykanka ayaa sheegay inay doonayaan in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaro qaraar lagu taageerayo hindise lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda gaasa hadalkan maraykanka ayaa imanaya inkastoo dowladda maraykanku ay saddex jeer diiday oo codka qayaxan u isticmaashay iskudayo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku doonayay inuu soo rogo qaraar xabad joojina hawada maanta oo bishu ay ahayd afar magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo afariyo toban digrii halka sydneyna ay cadceed tahay iyo sagaaliyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali